halka wuxuu ka soo socdaa boondheere wuxuu ka socdaa halka in maalin walba malaayiin doolar laga dhoofiyo garoonka magaalada muqdisho hooyooyinkiina ay gaadka maaragtay qaadka iyo iyo shaaxa waxay gadaan ilmaha jaamacadaha uga dhiibaan dadnimo maahan uhuru kenyatta waxaa leeyahay soomaaliya qaad qaadka mar dambe suuq uga raadso soomaaliya suuq kuma ahan sida uk kaaga diidayaan kaaga diidnay waa banaanbax weyn ma joogsan doono ilaa iyo qaad kale joog asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan doonaynaa soomaali inay garato dhibkeeda inay garato jaadku dhibaata noo ga- noo gaarsiinaya qofka bani'aadamka uma roono qofka bani'aadamka uma roono shareecada islaamkuna ammaani mayso waa mukhaadaraad waaye mo- xaal- xoolahayna waa dhammaynay waxaan eh, u taaniyeydanayaa caafimaadka uma fiicno waxaan u taaniyeydanayaa dadka soo qaata soo qaada arrintan inay jaadka ka hadlaan soo qaata waxaan doonayaa inay labalaabaan arrintan oo jaadka ay ku- ay ku celinayaan waxaan dadweynaha soomaaliyeed u sheegaynaa jaadka oo xaaraan ah oo awal markii hore xaaraan ahayd lacagtayada lagu qaadanayo oo qurunka nala siinayo dadka soomaaliyeed inay damiir yeeshaan oo ka danqadaan oo hal qofa uusan noo- uusan taladiisa lagu raacin